الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إلهي سبحانه وتعالى هكأبا المريو الأخوين كلماتي أي نوت المامين النصائح أها لأن دينتنا وحي كبنا يسنتهي النصائح والتناصح كما جاء في صحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لبلن قلي إن صلاة أتكذو كذلك إن النصيحية لكل مسلم في صحيحين لفظك لنا ساسو كلا يقص أروري جرير بن عبد الله أوليه أوليه النبي قيانو إمدي فقاسو شرط واحد ويقعد قينا صلاة تكذو كذلك عن النصيحية لكل مسلم في صحيح مسلم وحقص أروري النبي عليه الصلاة والسلام أوليه دين النصيحة waxaan walaalyaal ka faa'iidaysanaynaa saddexda xadiis in diinteennu ay nasiixo ku binaysan tahay in laysku nasiixeeyo nasiixadana shardi ma aha inuu likulli waaxid uu yidhaahdo hebel ha loo nasiixeeyo waxa ku filan nasiixa waaxida oo walaalaha mid ka midii uu ku kaco bal nasiixada waxaa ka mid ah kitaab aada walaalkaa siiso liajli masalo uu ku qaldan yahay liajligeed ونصيحه كذلك وحكى لك ميدا نصائح وحي أهل العلم وكتبت وذكو قرآن أو غفر لكم مؤخرس والوحى وحى صدا كوذ وين كلامك إلهي سبحانه وتعالى ومن أوله إلى آخره أي تهي نصيحه إلهي سبحانه وتعالى وخلقه ونسيحين يسقع عبدان وانا وجددي بني آدم كلا سبحانه وتعالى هو أبو ري أن نصيحة يقيمها يمرق اليوم وحاول منك دون يوحو قل لابن يا كتبها لك قري لكن وحن هل مسألة كبر الرجنية أن كلمات يا ولاله يدهدين وحاول ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أو نبي أن كسو دجي عليه الصلاة والسلام إساقو إن له كان ورمي هذا الكن صحابة المسلمين في وقت ذا جوغي أي ربي وحولي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا المسلمين في وقت ذا جوغي بل لها لي وحولي هاي أمم كإني قدم بيا هذا حق أوقاتان سيدا لذنك أوقاتان way hanooneen uma baahna in la yidhaahdo dariiqa noocaasa ha la mariyo ilaahi subxaana wa tacaala baa tilmaamay inay hanooneen oo dariiqii dhabta ah ay qaateen haddii laga leexdo maxaa dhacaya wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaqin buu ilaahay leeyahay haddii ay leexdaan oo sidaa xaqa u qaadateen ay u qaadan waayaan iyagaa kala googo ku dhex jira iyo kadalika firqada la isku diiday iyagaa bartanka u fadhiy walow cidbayana ku odhanaya hebel waad qaldan tahay bartankay u taagan yihiin laanna dariiqu saxaaba ayay ka leexdeen qof kastoo dariiqu saxaaba ka leexdayna aayadda qayb weyn buu ku leeyahay ama ha loo sheego ama ha ogaado marba hadduu ka leexsan yahay siday saxaabadu u caabudeen ilaahi subxaana wa tacaala fii sunani abi daawuud ahar baa ku sugan xudayfa uu leeyahay ahlulcilmiguna ay ka aamuseen imaamu alalbani raximah llahu tacaala markuu sunanka saxiixinayeyna uusan wax hadalowna ku taabanin ayaa xudayfa radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahy isagoo la hadlaya taabiciinta iyo dadkii waktigiisa joogay ayaa waxa uu leeyahy waar cibaado ayna saxaabadu ku cibaadaysanin ha ku cibaadaysanina cibaado ayna saxaabadu samaynin ha samaynin waxaan u malaynayaa hadalkaasi waxa uu tafsiir u yahay aayada quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay hadii law kana khayran la sabaquna ilayhi di khayrun jiri laha way nooga badin lahaayeen marka fikirkeena iyo wax kasto aan maanta inagu aan oran lahayn waxa uu ku xiran yahay fahmu saxaab fahmu salaf qurunta ilaahay subhanahu wa ta'ala oo fadliga saaray ee uu ilaahay subhanahu wa ta'ala raaliga ka noqday ayuu ku xiran yahay kadalika ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo noo tilmaamaya dariiqu saxaaba hadaan ka leexanayna naar galayno ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم حلقة يا بقفين وإرادة آيادا وحلو جدا والنبي محمد منك طريقي سكال لحظة حديث سيدا الله إرادة الله إرادة وحلو جدا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكواحة إيمان أيه وحديدي أي كجرة فالإمام الألباني رحمه الله آيادا مركو شرحي وحو كو شرحي صفحات فالميلاها بركض وحو لي وحو حقي هاي إن له قرار بيدها به لشان وبيان قائنين ودمانين نباقوا أهاضو أن حقي عربية وديدي حقي كذلك إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس سيد أبنا يسيهين وديديا أضينا كهذا من حق عربية نبي قلنا عليه الصلاة والسلام مفرد كليب الله قوة آيات أن جمع مذكر سالم بالغ شهد اسم قبنا يمر حق سوى حق عربية دي الأوران لها آيات واحد لو شهد والنبي قلنا عليه الصلاة والسلام لنك دريقي سكل أحدا ayaa ilaahay naartan u gelinaya waxa la leeyahay horaan nabi la Muhammad loo sheegay rasuul baa lagu tilmaamay mufrad ah haddana maxaa loo yiri way tabi ghayra sabiil almu'minin hallo yiri taasi waxay na tusaysaa muraadku inuuna ahayn nabi la Muhammad kaleey salaatu wasalaam qaybtan dambe ee ay tahay asxaaba إمام الشافعي رحمه الله إنك دون ينهو النقض كتبت وحاو تلماميا إنه لي إنتا سوشير بان قرآن كأخري بل إنان هلو إجماع أي علماء كو إجماعين مركز وحاو لي وحنا لهذه الآية وحنا مركز لي هي إجماع صحابة علماء سلف إجماع هو حجة بهذه الآية آية دا سيؤدي للسدي تاسنا وحينا توسيسا مراد اللوج إذا قيبا ضمب آية دا إن إتاهي الصحابة إذا ننك طريق الصحابة كاللي أحدا نار بإله سبحانه وتعالى أبلا قادم والنبي محمد ما بلن لو قادم ننك كاللي أحدا طريقي نعم إله سبحانه وتعالى وحو كتاب سكوليا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إله سبحانه وتعالى بطاب جري ninka dariiqa nabiga Muhammad ka leexday inuu naar leeyahay waxa la inoogu biiriyay dariiq kale labaad oo la inoogu adoonsaday oo fahankayga iyo kaagaba lagu adoomiyay inay maraan waa dariiqu saxaaba cibaada haday tahay waa inay si saxaabadu cibaadeysan oo cibaadeysan laana waxay noo soo naqliyeen suuradii nabiga Muhammad kaleey salaatu wasalaam walaadaynu fiirino saxaabada oo isku celinaysa dariiqaasi oo diidaysa inuu ninka baxo amtilan ka tusaaleynina aan sidaad wada ogsoon tihiin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya Abu Bakr intuba waxay diidi jireen umrada la umraysanaya fi ashhur hajj way diidi jireen oo waxay oran jireen ninka umraysanaya ashhur al-hajj yusan umraysanin ashhur al-hajj hajjuna loo daayo waxa loo tilagu loo sheegay Abdullah ibn Abbas fatwadan laftigeeda hadalka macruufka ah uu leeyahay uu leeyahay waxaan ka cabsoonayaa dhagax inay idinku soo daadato waxaan aanu idin leeyahay qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam idinkuna waxa leeyahay qala Abu Bakar iyo Umar Abdullah ibn Umar ba kadalika aan loo sheegay fatwada aabihi markaas waxa uu ku dul akhriyay aayada Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay walakum fi rasuulillahi uswatun hasanah في البخاري ومسلم وحا كسو حديث مغيرة isagoo ka warramay qisada laftigeega waxa uu leeyahay nin baa raayigiisa iska oranaya wuxuu doono waxana markaa shuraaxda ay tilmaamayeen innahu araada umar umar buu hadalka noocaas uga jeeday كذلك waxa kale fiirisan عائشة رضي الله تعالى عنها عثمان يدو waxa weeyaan aan safar ku raacday oo taam yeelayay ayaa waxay leedahay waxa iga khayr badan laba ragcadood intu kadintaan afar tukanayo Abdullah ibn Mas'ud kadalika waxa uu leeyahay tani rasuulka khilaafsan tahay laakiin wal khilaaf shar rasuulka khilaafsan tahay laakiin khilaafka sidiisa baa shar waxa uu ka qastayay inaan Umar inaan Uthman ka leexdo ayaan diidanahay waxa uu walaalayeen kadalika amsila fara badan ayaa jirta oo ina tusaysa in saxaabadu ridwaanullaahi tacaala calayhim ay xaqa ciddii ka leexata ku celin jireen intii istidaacadooda ah bal aadaanka labaad ee jumcaha ee hadda noqday rukni min arkaan aljumca rukni dhan buu noqday oo arkaanta jumcuhu ay leedahay aadaanka koobaad ee koob iyo tobanada ama koob iyo tobankee barka la adimayo masaajida laga adimayo aan laga leexan karaynin oo haddii la aamuso laga leexdo madaxa gacanta la saaraya waxa madaxa gacanta loo saaraya waa maxay laana rukni buu noqday jumcuhu uu leeyahay kadalika waxa kale leeyihiin mayna nabigaa sugay halku nabigu ku sugay كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عرباد بن صارية رضي الله تعالى عنه أي وحى النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين سو كان النبي يريد إليك أرانيا وسنة خلفاء الراشدين عثمان محوك مديهي واصحابتي النبي عليه الصلاه والسلام سنده لهي سنده راع معاس لوغه جدا ولا لهي سنته waxa weeyaan khulafa rashidin wa inti ay baaqiga ku yihiin طريق النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام aadan kaasi markii uu dhacay bi sanadin sahih hatta albani rahimahullah sida uu sahihinayo qawlka abdullah ibn umar ayaa waxa uu leeyahay wa min albid'u leeyahay bid'a iyo ku tilmaamay waxaan taa markaa ka faa'iideysananaa walaalayaal qofku martabadu doona ha gaaro sharaftu doonana diinta ha ka gaaro itibaaciisu ma aha mashruuc hadduusan daliil wadanin daliil marka uu watana isaga qowlkiisa la raaci maayo daliilka la raacaya xagga isaga qowlkiisa uu sharaf kaga yeelanaya daliilku ina tusiyay bas imaam al-alusi rahimahullah fi tafsirihi waxa uu ku tilmaamaya hadal nasiixa aad iyo aad u qiimo badan ah ayaa waxa uu leeyahay war qof hadaad raacayso waxaad raacdaa rasuulka aadam iyo wixii ka sokeeyay oo dhaniba ay harkiisa joogaan ama waxaan calanka qiyaamaha ay hoostiisa joogaan raac buu leeyahay qof kaloo bani aadamka kamid ah raacin كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسابنا هذا النوع عاصو كلا يتلمام يوحى وليهي أن شيء حق من نقون إلا شمس الحق وحي أصاب بحذي وضتمويا إلى سبحانه وتعالى رسولك وحي نوضو صدري إن إنه راعنه إلى سبحانه وتعالى كتاب ونوصد جلها رسولنا ونقدين كريها inaynu qaadanana xaq buu u leeyahay inuu nagu adoomiyo laakiin rasuulka muxuu soo diray oo loo dhibaateeyay oo dhiigga looga soo yaaciyay oo wadankiisii looga soo saaray oo dhibta intaa leega ay u gaadhay waa inuu ina tusiyo xaqa sidii loogu camalfalo bas inuu ina tusiyo ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa loo marayo sidaynu u mari lahayn صحابتنا تاسي فهمين خارج سنن وحقص أرار إمام الطبري غير فيه أي ورينيا الحديث عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه قصدا سنو قصاد عيادي آدو عجيب بدن نبينا عليه الصلاة والسلام أماني أيام مالين مال ما كميدا وحو رسولك يريسا وصحابة الله الله يجلسوا فريسوا يري سعادة قدبت اسكا فريسوا mar wuxuu maqlay fadhiista dibad uu fadhiisto waqtigii majlisku u dhamaaday baa waxa loogu tagay isagoo banaanka fadhiyo macaafu fadhiisiyaa lagu yidhi markaasuu waxa uu waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh fadhiista nabigu calayhi salaatu wasalaam hadal qiimo la ayuu meesha dhigay oo ilaa maantadeenna inoo yaala xaafid ibn xajar rahimahullah uu saxiixinaya qisada laftigeeda ama xadiidkan laftigiisa ayaa waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi zaadaka allahu xirsan calaa tawaaciyatika lilaahi wa rasuulih ilaahi subxaanahu wa tacaala dadaal ha kuu biiriyo iyo khayr yeelidda aad yeeshay ilaahi iyo rasuulka waxaan walaalayaal haddii bani aadamka xuquusha ay leeyihiin lagu soconayo inteena meesha fadhida isku caqli kudhaata ma nihin caqligaygu wuxuu doonaya kaaguma doonayo wuxuu kaagu doonayana kayguma doonayo haddii caqli lagu socon lahaa caqligan ku socona ilaahay way idinku dhaarshay caqliga aynu ku dhaqaaqaynaan diinta ilaahay ku fahmaynaa waa kee haddaynaan siday saxaabadu u qaadatay xaqa aynaan u qaadanin haddaynaan daliilka sidiisa isku dul taagin caqliga aan ku soconayna ilaahay inoo xalaaleeyey ee la odhanayo waar hebelow soco caqliga hebel ku soco waa caqlige dhammaan caqligeennu wuxuu wada yahay caqli aad iyo aad u buka shayaaiinul insi iyo shayaaiinul jinniba ay shubahaad ka ay kugu tuuraan ana dhinacba uga dhaqaaqi karayn shubha waaxidoo kugu dhacda ayaa ku legdaysa walaalayaal imaamu dahabi raximahullah waqtiguu ka warramayey shubahaad weliba waxa hadalkaa keenay hadal uu leeyahay sufyaan ibnu cuyeyne raximahullah oo uu ka warramay fitanka ayaa waxa uu leeyahay war ninkii bidca maqlow walaalaha ha ku tuurin walaalaha ku tuura bal meelaha barkood waxa uu leeyahay ninkii bidca maqla ee dhageysta wa huwa yaclam jaahilkii baa ka baxay jaahilka bidcada isagu dhagaysanaya cudurdaar buu leeyahay cudurdaarka wuxuu leeyahay maba garanayaba badmadooba allah ku yaqaano isaga ka maraysa ma yaqaano laakiin qofkii garanaya waxaan inuu baadil yahay ee baadilka ku baaqi noqda ayuu ka warramay markaasuu imaamu dahabi raximahullahu tacaala hadalkaa qiimaha badan leed wada taqaanaan ayuu yidhi waxa uu leeyahay quluubtu waa daciifa shubahaadkana waxa uu ku tilmaamay inay khataada inaad dadka qaadanayaan oo una qofku ka badbaadi karaynin ilaa cid ilaahay subxaanahu watacaala ka badbaadiso mooyaane waxaan walaalayaal waxaan fitanka kaga badbaadi karnaa oo qudhaata laba shay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay kaa xadiisa waxaan jaabir ibn cabdillahi fii saxiixi muslim ku soo arooray uu leeyahay taraktu fiikum shay-ayn waxa uu ku dhex sheegay kitaabka ilaahay xadiisu cirbaad ibnu saariyana waxaa ku jira sunnada nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam labadaa un baan ku badbaadinaa maalintii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu tilmaamayay ee uu ku lahaa ummadan waxay u kala goday dhowr iyo toddobaatan dhammaanna naartay galaysaa ilaa mid qudhaata mooyaane saxaabadu way weydiiyeen imaamu shaatibi raximahullah kitaabkiisa al-ictisaam safaxaadka ugu dambeeya ayuu hadalkan ka dhigay ama xadiidkanba uu ku dhex sheegay waxa uu leeyahay saxaabadu waxay u weydiin waayeen dhowr iyo toddobaatanka qaybood inuu u tiriyo ilaa xaq bay u lahay inay ku yidhaahdaan noo sheeg dhowr iyo toddobaatan firqa ayuu sheego dhammaan naarta galaysa may weydiinin oo may odhanin bal asmaadooda iyo xaalkooga nooga warano waa sidee maxay ku xumaadeenoo maxay ku leexdeenoo maxay halkaa ku gaadhan maxaa naargeliyey may weydiinin laanna ujeeddadu ma aha ogaal uu qofku waxaan ogaado asalka iyo maqsadku waa maxay waa naar jannada sidee loo gala naarna sidee looga badbaada ile nebigu waxa uhi naar bay galayaan dhammaantood qaybna waxa uu ku tilmaamay jannay galaysaa qaybtii jannada galaysa oo quraata ayay weydiiyeen imaam shaatibi rahimahullah wuxuu leeyahay waxa ay taa u weydiiyeen waa lima faa'iidatayn laba faa'iido oo meesha ku jirta la ajligeed buu weydiiyay faa'iidada koobaad waa maxay way dhowdahay in iyada la sheegaa way dhowdahay faa'iidada kale labaad ee ay weydiin waayeen ayaa waxa uu leeyahay waxa ku jira tiradooda dayaacul waqti la waqti baa la dayacaya bal tiri dimaanta lagu yidhaahdo waxa noocaasa toddobaatan darajo ayaa lagu helaya hal darajo un baana saxiixa inta kale oo dhanna saxiix ma aha oo aad tidhaahdo bal sheeg waaye waqti badan bay kaa qaadanaysa ilaa intaad soo gaadhaysa toddobaatan cimri bay qaadanaysa ilaa waa saddex iyo toddobaatan buu nebigu tilmaamay meelun buu jannada geliyay labiyo toddobaatankii kale haddii waxay galayaan waa naarta tirinteeda la tirinayo intee wakti ay qaadanayso cimri dhan bay la tegaysaa marka waxaan walaalayaal xadiidkaasi waxaan uga jeedaa maalintaa uu nebigu saxaabada sidaa ku yidhi shaaficina ma jirin xanafina ma jirin maalikina ma jirin kutubahan maanta qoranna may jirin waxa maalintaa jirtay al-aslayn kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga Muhammad saxiixa labada un bayna ummadu ku badbaadi fitanka waxa weeyaan mawduuca walaal Maxamuud ka hadlayna asal u ah labada un baan fitanka kaga badbaadinaa qadar khayr baan kalmadeeda ku gaabinaya oo jazaakumullahu khayr subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk